dalka kenya waxaa socota tirinta codadka doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday maalinnimadii isniinta ahayd waxaa jira dib u dhacyo la soo gudboonaaday guddiga doorashada oo loo sababaynayo cillad farsamo oo dhinaca kombiyuutarada ah balse ilaa iminka codadka la tiriyey waxaa ku horreeyey musharaxa uhuru kenyatta oo haysta in ka badan laba milyan iyo toddoba boqol oo kun oo cod halka uu kusoo xigo musharaxa raila odinga oo isagu haysta in ka badan laba milyan iyo boqol kun oo cod khadka telefoonka ee magaalada nairobi haddaba waxaa si toosa iminka ugu jirta falastiin axmed iimaan oo halkaasi ku sugan falastiin may maqshaa sifiicanaan ku maqlaa xuseen waa tahay falastiin maxaa ka soo kordhay tirintii codadka goor laba saac ka hor ah ayaa waxaa saxaafadda la hadlay guddoomiyaha guddiga doorashada axmed isaaq iyo xubno kamida guddiga waxa ay ka warbixiyeen sida ay wax ku socdaan iyaga oo sheegay in ay u diri doonaan oo ay adeegsan doonaan diyaaradaha qumaatiga ukaca iyo kuwa kaleba goobaha magaalooyinka ka fog codadka iyo sanaadiiqda iyo natiijooyinka iyo xubno kamida guddigaba loo soo qaado marka waxaa moodaa in dhibaata waxoogaa ay ka taagneyd waxaa laga yeelayo codadka hallaabay oo dadka qaar intay madaxweynihii doorteen labada musharax ama saddexda musharax qofkay rabaan intay u codeeyeen ay ku rideen sanaadiiq qalad ah taasaa waxaad moodaa inay hadda tahay qodobka keliya ee taagan iyo natiijadii oo labadii maalmood ee ugu dambeysaba isku meel taagan konton iyo saddex boqolkiiba ayuu haystaa uhuru kenyatta halka raila odingana uu haysto afartan iyo laba boqolkiiba ilaa hadda codadka la tiriya waa kala bar doorashaduna waxay ahayd laba cisho ka hor marka waxaad moodaa in hadda ay dadku dhararayaan meelaha qaarna ay dadku rabshado iyo isku soo baxayo ay dhici karta in ay sameeyaan iyadoo saansaanteedina meelaha qaarba lagu arkay ma la filayay falastiin in doorashada tirinteedu ay waktiga intaa la qaadato
lama filaynin waxaana laislahaa qaab electronigaha loo sameyn doonaa oo ka fududaan doonta county walba waxaa la filaaya ama degmo walbaahi ama goob walboo lagu codeeyay in si electroniga ay kusoo diraan natiijada oo xarunta weynna ay kusoo dhacdo oo halkaasna warbaahinta guud ahaan iyo weliba guddigaba iyo kormeerayaashuba ay halkaasi ka wada daawadaan marka ma aanay dhicin taasi cilado badan oo soo baxay aawadood iyo codadka hallaabo aada u badnaa balse waxa keliya maanta lagu dhawaaqay waxay ahayd codayntii dadka kenya ee ku sugan wadamada kenya wadamada uganda burundi iyo tanzania oo markaasi ay guddigu sheegeen in dadka codeeyay natiijadoodii durba la helay waxay sheegeen in raila odinga codadkii wadamada east africa dadka ku sugnaaya codeeyey uu helay toddoba iyo toban kun iyo shan boqol oo cod halka uhuru kenyaatana aan iraahde raila odinga waxa uu helay kun laba boqol afartan iyo afar cod codadkii qurba joogta reer kenya ee wadamada deriska ah sida uganda burundi iyo tanzania uhuru kenyaatana waxa uu helay shan boqol iyo konton iyo kow cod halka musharaxiinta kalena ay codod aan sidaasi u badnayn ay ka heleen waxaa kaloo lagu dhawaaqay natiijada kajielo south deegaanka la yiraahdo afartan iyo lix kun oo cod qof ayaa codeeyey raila odinga waxa uu helay toddobiyo toban kun iyo shan boqol oo cod uhuru kenyatta oo ku horeeyana waxa uu helay afar iyo labaatan kun oo cod kijela central ayuu guddigu maanta ay ku dhawaaqeen natiijada codeynta waxay sheegeen in soddon iyo sagaal kun shan boqol afartan iyo toddoba qof ay codeeyeen raila odinga waxa uu ka helay sagaal iyo toban kun sagaal boqol konton iyo shan cod isagaa ku horeeya kajielo central uhuru kenyaatana waxa uu helay afar iyo toban kun toddoba boqol afartan iyo toddoba cod waxaa kaloo ay guddigu sheegeen in ay sameyn doonaan wax walba oo karaankooda ah in natiijada lagu boobsiiyo oo si dhaqsiyo ah natiijada loo soo bandhigo saaka xaafadaha qaar waxaa la arkaya dad banaanbaxay yar sameynaya oo qaarkoodna ku dhawaaqayo erey ay ka mid yihiin haddii aan la dooran rayla nabadi ma jirayso laakiin wax yar kadibba waa ay iska baabi'een banaanbaxyadaasi deegaanka soomaalida ay ku badan tahay kamkunja ama isli area ayaa ayagana waxaa laga soo sheegayaa in waxoogaa rabshada ah ay ka jiraan sidoo kalena gobolka waqooyi bari dabcan wariyaheena maxamed faarax shire ayaa goordooda kaaga warrami doona isna waxaa laleeyahay waxoogaa qulqulatooyina laga soo sheegayaa inta kale magaalada waxaad moodaa in socodkii iyo dukaamada qaar la furay inkastoo inta badan ganacsiga ay weli xiran yihiin waa tahay falastiin labada musharax ee u horeysa doorashada raila odinga iyo uhuru kenyatta amaba taageerayaashoodu ma ka hadleen sida ay wax u socdaan
xuseen oo maadaama waddankan dhibaato doorasho ka dhalata uu horey usoo maray kumanaan qofi ay ku dhinteen saxaafadda musharaxiinta iyo dadkuba waa dad aada u ilaalinaya wax walba oo caqabad keeni kara wax walba oo iska horimaad keeni kara xataa dadka guuleysta oo xildhibaannimada ku guuleystay ama xubinimada baarlamaanka ama senatariska guushoodii banaanka ma keenayaan weli uma dabaaltegayaan si aanay isku dhac u imaanin marka waxaad moodaa inay dadku si hoose maaragtay xataa saxaafadda markaad fiirisid si ilbaxnimola si nabadla ayay dadka uga hadlayaan dhammaan arrimahaasi aada bayna hoos ugu dhigayaan in qof walba guushiisa uu banaanka keeno aada iyo aad baad umahadsantahay falastiin axmed iimaan oo khadka telefoonka ee magaalada nairobi si toosa ugu jirtay magaalada gaarisa waxaa goordhoweed lagu dhawaaqay natiijada cidda ku guulaysatay kursiga senadka ee magaalada gaarisa waxaana kursigaasi ku guulaystay yuusuf xaaji oo ahaa wasiirkii difaaca ee kenya iyadoo uu ka guulaystay faarax macalin guddoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka oo ay kursiga ku wada tartamayeen waryaheena maxamed faarax shire ayaa khadka si toosa ugu jira faahfaahintan inoo hayo adeed oo umahadsan tahay guud ahaan waxaa la shaaciyey musharaxiinta ugu waaweyn gobolkani waqooyi bari gaar ahaan degmada tani gaarisan ku sugannahay halka uu ku guuleystay kursiga gabanaha ninka loo yaqaano nadiif jaamac oo ku guuleystay tiradii ugu badneed gobolka yuusuf xaaji isaguna waxau ku guuleystay kursiga senatorka ee gaarisa county ninka gabadha la yidhaahda oo kuraasta gabdhaha ku tartamaysay shukri xuseen guur ayadana waxay ku guuleysatay kuraasta gabdhahay ku guuleysatay marka aan mandera fiirino kursiga governorka waxaa ku guuleystay captain cali robo waa ku guuleystay halka mudanihii hore ee magaaladaasi bartamaha mandera bilow kerow bilow aadan keron uu ku guuleystay kursiga senatorka gabadha kursiga sidoo kale waxaa ku guuleystay fatxi xaaji fatxi xaaji maxabuub ayaa iyadana ku guuleysatay guud ahaan magaalada wajeer oo keliya ayaa hadda inoo hartay inaan si rasmi usoo gudbino mas-uuliyiinta ku kala guuleystay khilaf kala duwan xaaladuna aad bay u degan tahay iminka magaalada gaaris oo kale waxaa ka soconaya banaanbax iyo taageero markaasi taageerayaasha nadiif aadan jaamac ay taageerayaan halka xaalada kale ee magaaladuna ay tahay mid aada u degan oo iminka wax qalalaasa ama buuqa kamidna kama jiro aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena magaalada gaarisa maxamed faarax shire dhinaca xaafadda kaamakunji ee magaalada nairobi xildhibaan yuusuf xasan cabdi oo ka tirsan isbahaysiga jubilee ee uhuru kenyatta ayaa ku guulaystay kursiga baarlamaanka ee kaamakunji wararka dheeraadka ee faahfaahinta ku saabsan waxaad kala socon doontaan idaacadaheena dambe